kulan wanaagsan dhegayste ku soo dhowow barnaamijka codka dhegaystaha oo sabti walba saacadan oo kale aad ka maqashaan radio ergo codadka aad barnaamijka ku maqli doontaanna waxaa inoo soo diray dhegaystayaasha idaacadda oo isticmaalaya telefoonka sida bilaashka ah loo soo wici karo ee laba kun iyo labayo toban barnaamijku aan maanta idiin soo jeedinayo anigoo ah cabdulaahi maxamed waxaad ku maqli doontaan fariimo ka hadlaya abaaraha iyo biila-aanta ka taagan xilligan aan joogno qaar ka mid ah deegaanada soomaalida dhegaystayaal iyaguna ku baaqaya in nabadda la xoojiyo lana qaboojiyo xiisadaha colaadaha ee ka taagan deegaamada qaarkood iyo qodobo kale oo xiiso badan aanse ku bilaabo barnaamijka codka dhegaystaha radio ergo dhegaystayaasha ka hadlaya abaaraha iyo biila-aanta waxay kala joogaan gobolada sool galgaduud togdheer iyo jubbada hoose ee dhegays wacan magacayga waa nimco cabdeelan waxaan joogaa magaalada buuhoodle waxaan doonayaa waxaa nagu dhacay abaaro abaaraha nagu dhacay asalaamu calaykum wacliina xuseen maxamed axmed waxaan joogaa magaalada kismaayo wax abaar ba-an laga soo sheegaa degmayaasha kulbiyo kulbiyo badhaadhe buurgaawo jasiirayaasha dhan mana waxaan usheegayaa inay aadaas abaaro ka jirto fadlan ergo waan ku mahadsantihiin dadaalkiin saas u waa shaqaalaha ergan oo salaamaya bismillahi raxmaan raxiim waxaanu ka cabanaynaa abaaro waxaan joogaa meesha la yidhaahdo dabalaxagare waxa la yidhahaa maxamed maxamuud jaamac waxaan ka cabanaynaa abaaro iyo biyo la-aan ka dhacay dabalaxagare iyo eriyada aanu joogno waxa weeye xoolihii dadkii reer baadiyaha roob la-aan baa heshay xooluhuna markii hore caatay ahaayeen haddeerna way israaceen xaaladooda aad iyo aad bay uxun tahay dee erga waxaan uga cabanaynay dadka la ogaado oo dee gargaar loo fidiyo assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu reer ergo waan salaamay wasaan cabdullaahi mataan oo jooga tuulada hoose oo kamid gobolka sool abaar baa jirta aanu ka cabaanana abaartaas waa abaar saddex sana isjirsatay wax loo cabo ilaah baa loo cabo ilah baan looga baanu cabaanana ilah waxaan leenahay hanoo soo dooqo mid ballaadan mid muslimiinta soo gargaara meel walba ka daa cabasho kabacdi hay-adaha deeqda bixiya sida u n-ka kuwa gudaha kuwa abaaraha indhaindhaeya waxaan leenahay aada iyo aad baa gobolka soolna waa xigeyso abaartaas uga jirtaa siiba hadeer nolosha kuwooda biyaha biyaha haddeer aada iyo aad bay celiyihin taergo waana salaamayaa waana mahadsanti halo asalaamu calaykum radio ergo waydan salaamnay waa magacaygu waa axmed yare cabdullaahi oo jooga degmada korodhi waxaan ka cabanaynaa oon rabnaa radio ergo inay adduunka noo gaarsiiyaan oon iyo dadar la-aan iyo biyo la-aan iyo daaq la-aan ayaa xoola iyo dadba haysa marka radio ergo waxaan ka codsanaynaa inay hay-adaha caalamka noogu qaylo dhaanshaan ayaguna radio ergo ay dadka degmada korodhi soo wacaan oo lambaradan iyo kuwo kale inta waa helayaan ay soo wacaan assalaamu calaykum radio ergo waa mahadsantihi aad bay u mahadsan yihiin dhegaystayaashaas oo kala joogay gobolada sool galgaduud jubbada hoose iyo togdheer waxayna ka hadlayeen abaaro iyo bilaan ay sheegeen in deegaanadooda ay ka jiraan waxayna codkooda noogu soo duubeen telefoonka sida bilaashka ah loo soo wici karo ee laba kun iyo labayo toban dhegaystae weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka codka dhegaystaha radio ergo markadna waxaa ila maqashaan dhegaystayaal iyaguna ka hadlaya colaado ay sheegeen inay ka jiraan deegaamada soomaalida qaarkood iyagoo ku baaqaya in nabadda la xoojiyo sheegayana in nabadda ay tahay waxa ugu muhiimsan waxayna ka digayaan in dhiigga soomaalida in si macaanla-aanah loo daadiyo ee dhegays wacan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu arrimaha nabadda waa in lagu dadaalo nabadda meel kastoo soomaalidu ay joogaan dadka maatada iyo masaakiinta waa in loo naxariistaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waa magacaygu waa cabdisaaq maxamed joogaab degmada caabudwaaq fariinta aan hayno oo aan ku duubayna waxaa waaye degmada caabudwaaq waxaa ka jira colaado kasoo horjeeda colaado doleeda waxaan ugu baaqaynaa dadkaas degmooyinka degan oo degmada caabudwaaq jooga inna ay ilaahay ka cafudaan iskala daayaan beelabeelaha iyo colaadaha kasoo horjeeda ay xagga ilaahay qaataan rabidna ku duwan inta kuwa asalaamu calaykum waraxmat asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magacaygu waa bashiir salaan kadib waxaan joogaa magaalada caabadwa ee gobol galgaduud waxaa ku nool dad badan aan haysan wax cunto ah ama biyo nadiif ah sidoo kale waxaan kasii xoobaa roob la-aan ah iyo colaado sokeeye dadka u ololeeya arrimaha biniaadamnimada inkastaan degmadaas dowladna ka warqabin maamulna ka warqabin ay la soo gaareen gargaar degdeg ah wasalaamu calaykum
aad bay u mahadsan yihiin dhegaystayaashaas ugu dambayntiina waxaad ila maqashaan dhegaystayaal iyaguna noo soo dubay fariimo ay ku bogaadinayaan ammaana ay u jeedinayaan idaacadda ergo iyagoo sheegay in idaacadda ay bulshada u shaqayso waxayna aad ula dhacsan yihiin qaabka idaacadda u tabiso barnaamijyada kala duwan ee taabanaya bulshada iyagoo sheegay in idaacaddu ay si fiican ugu adeegto dadka soomaaliyeed meel walba ay joogaan ee dhegaysi wacan asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu iyo aad baana ugu mahadsan tihiin feejinaanta iyo kawarqabista iyo adeegista bulshada aad baana ugu horeysaa idaacadda keliya oo mudnaanta dalka soomaaliya ku hagaansiin waana insalaamahaya qariiqabka baalkaan ugu salaamahayaa assalaamu calaykum radio ergo duhur wanaagsan waxaan joogaa magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe waxaan ahay dhegeystay dhegeysta inta badan raadiyaha ergo waxaana ka dhegeystaa idaacadda ku taalla magaalada jowhar ee lagu magacaabo radio jowhar waan ku faraxsanahay sida aad aga shaqaysaan barnaamijyada caafimaadka barnaamijyada takhtarka weydiinka aad ayaan aga helay waa idin salaamay radio ergo door wanaagsan waa maxamed qumar asalaamu calaykum waraxmatullahi radio idaacadan waa idaacad runtii aada wax ugu soo kordhishay bulshada soomaalida islamarkaana lagaga reestay wararkii adabkaa ee siyaasadaha iyo dagaalada waxaan u lahaa idaacadda inoo sii wada halkaa inaguna soo kordhiya qaybo madadaalo iyo suugaan idaacadan runtii aada baan dhegeystaa deegaanka aan joogo oo ah gobolka togdhana aad baa looga dhegeystaa waana aada baana loogu faraxsan yahay marka idaacadda aan ka daalina aan ka cadfina weriyayaasha radio ergo waxaan idin leeyahay si laba jibaara hawshiina islamarkaana qaybaha madadaalada aada loogu baahan yahay qaybihii kale wararka iyo waxaa idaacada kale laga dhegeystaa idinka hortaan qaybta madadaalada aada baana idin salaamaya faadumo macalin bokor iyo xiyadiin xusni iyo weriyayaasha kale ee radio ergo
aad bay u mahadsan yihiin dhegaystayaashaas codadkooduna wuxuu gabagabo u ahaa barnaamijka codka dhegaysta ee radio ergo inta aanan ka bixin waxaan dhegaystayaal idin xusuusinayaa in aad xaaladaha deegaanadiina ka jira aad inoogu soo gudbin kartaan cod ahaan idinkoo fariintiina ku duubaya telefoonka sida lacag la-aantaha loo sawici karo ee laba kun iyo labiyo toban waa inoo kulanka xiga ee barnaamijka codka dhegaysta ee radio ergo ee maca salaama wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu